dadweynihii horey uga barakacay magaalada qandala oo muddo bil iyo labiyo toban cisho ah ka maqnaa ayaa iminka bilaabay inay dib ugu soo laabtaan gudaha magaaladaas waxaana ilaa shalay magaalada soo gaaray dad tiro yar oo u badan ganacsato ay mehrado uga furaayeen inkastoo ay la kulmeen goobahoodii ganacsi iyo guryahoodii deegaanka oo la bililiqaystay islamarkaasna ay albaabadu u furan yihiin maxamuud yaasiin yuusuf juusto oo ah ninkii ugu dambeeyey ee ka barakaca degmada qandala ayaa noqday shakhsigii ugu horreeyey ee dib ugu soo laabta waxaana uu gacanta ku hayay wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa hadda warshadii kalluunka ee magaaladu ay caanka ku ahayd waxaana uu v o a uga warramay waxa uu kala kulmay markii uu dib ugu soo laabtay warshaddii uu mas-uulka ka ahaa horta qofkii ugu horreeyey dadkii magaalada xoreeyey oo ka saara cadowga macnaha ninkii ku xigay oo yimaadaan ahaa baadumay sidaad og tahay aad baan haddee ugu faraxsanahay laakiin degmadii biyana ma leh meel walba waa la jebiyey wax nool looguma iman magaalada warshadii wax daari baa dhigan hadda ma tirin karo wixii hoosii baadumay wax lagama tegin qaar ka mid a ganacsatada tirada yar ee dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa v o a u sheegay inay la kulmeen meheradahoodii ganacsi oo ay albaabadu u ballaqan yihiin islamarkaasna hantidoodii la qaatay anigoo axmed nuur raage boos dadkii haa dukaamada ku lahaa baan ka mid ahaa oo deegaanka qandala saakay waxaan imi dukaankii gurigii iyagoo xiran baan ka tegay iyagoo ballaqan oo jajaban baan u imi marka sidaa darteed baan wax alaab ahaa kulli wixii lacag ahaa wixii qoryo ahaa kulli cabsi baan ka carayminay dharkayga xataa maqdan waana ka lugeyey maxaa cabsida waxaa keenaya in waxyaalo badan su-aalo badan la weydiiyey cabsi daraaddeed aan uga tegay hantideeda guryihii iyo kulli waa ku wareegay marka sidaa darteed baan wax hadeerta hanti aan ugu iman dukaamada raashinka ee badeecadaha kala duwan sidoo kaleeto raashinka dharka kabaha waxyaalo badan kulli isku mid kulli albaabada kuwii deegaanka iyo kuwii iibsiga iyo suuqa waaweyn oo kulli alaabti waa lalabahay wax lagu yimi jiran wax kaashka iyo wax doolara kulli iyo wax dhara kulli waa laga wixii kaban laga dadkii kaleeto haa beri iyo wax ka baymanayaan mid ka mid a ganacsatada dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa nasiib u helay inaan hantidiisa waxyeelo soo gaarin waxaana uu noqday dukaanka keliya ee ciidamada tirada badan iyo dadka ku sugan degmada qandala ay maantay wax ka iibsadaan waxaana jawiga dukaanku ahaa sida tan
cabshi ibraahim jamaal magaalada haa dadkii u dameeyan oo ka qaxbaa ku jiraan haa wax badan baa dareemayaa oo magaalada intaa soo galay la iibsanayo alaab laga iibsaday oo ciidankii magaalada xoreeye ah cidna uma tegin waxaa uga tegey ilaah baa uga tegeen ha shaarac ba ku yaal lagama jabsan ilah baa ilaahay wax badan oo alaaba iyo lacag iyo kulliga way olaayeen way badbaadeen alxamdulillahi rabbi caalamiin ilaah baa mahadle ilah baa xamdu naqaaya sarreeye guuto cabdi axmed xaashi taliyo ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland ayaa v o a u sheegay in ciidamada puntland ay fariisimo cusub ka samaysan doonaan gudaha magaalada qandala iyo dhulka ku teedsan isagoo dadka ka barakacay magaalada qandalana ugu baaqay inay si dhaqso ah dib ugu soo laabtaan maadaama magaalada qandala ay tahay dalka iyaga puntland annaga daacash qabsan karin soddon qof baan ka dilnay haddeer meydad kaloo aan loo tirsanayn baa laga sheegayaa meelihii loo soo sheegayaa maba ka guurayno dalka waxaanu rabnaa inay camiranto magaaladu oo ay camiranto dadweynaha kalsoonidooda aan soo celinno meel kasta ciidan baan dhigaynaa macaa jidka dheer puntland way ku filan tahay difaaceeda way ku filan tahay meel kasta oo muhiimana cid baan dhigaynaa dadweynaha reer qandalana waxaan leeyahay imaada magaaladiinni waa xor degdeg u imaada saasaan ka codsanaya dadweynaha reer qandala waayo magaalo qadiimi ah oo caana weeye dhaqaalo leh puntlandna kaabayaasheeda ku jidhay waxaa weeye u imaada magaaladiinni dalkiinni imaada dalku waa nabad waxa harana gacan baan ku qaqabanaynaa magaalada qandala oo muddo bil iyo toban cisho ka badan ay gacanta ku hayeen khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin islamarkaasna toddobadii bishan aynu ku jiro ay dib u hanteen ciidamada puntland iyadoo aan waxa badi ka dhicin ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin biyaha magaalada oo go-an kadib markii la sheegay in waxyeelo soo gaartay tuubooyinka biyaha magaalada keena waxaa weli xiran goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in dhammaan la sixi doono adeegyada ka maqan magaalada faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso